wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland ayaa maanta garowe kusoo bandhigtay xog ururin iyo tirokoob lagu sameeyey barakacyaasha degan magaalada garowe ee caasimadda puntland in ka badan shan iyo toban kun oo barakacyaala ayay wasaaraddu sheegtay inay ku nool yihiin kaamka ku yaala magaalada garowe ee caasimadda puntland oo ka kooban toddobiyo toban kaam wasaaradda ayaa sheegtay in hawshan ay bilowday bilowgii sanadkii laba kun lix iyo toban agaasimaha guud ee barakacyaasha agaasimaha guud ee barakacyaasha ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland beexaani axmed bare ayaa faahfaahiyey shirkan maanta iyo tirakoobka dadka barakacyaasha ah ee ku nool caasimadda puntland ee garowe
shirka maanta wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ay soo bandhigaysay daatadii barakacyaasha oo lagu sameeyey degmada garowe registrationkii waa barnaamij la yiraahdo puntland i d b registration and profiling oo ah xogta guud ee barakacyaasha ku nool puntland taasoo registration full ah oo biometrig wata oo farihii iyo indhihii iyo gacmihii kulli laga qaadayo marka barnaamijkaas waxaa laga sameeyey garowe waa laga sameeyey registrationkaas gaalkacyo waa laga sameeyey qardho waa laga sameeyey boosaasana hadduu socdaa waana daata guud ee barakacyaasha ku nool ee puntland oo dhan tan maanta lasoo bandhigayo wasaaradda arrimaha gudaha lagu soo bandhigayo waxay ahayd daatadii degmada garowe tiradii guud ee dadkii laga soo diiwaangeliyey barakacyaasha degmada garowe kuwaasoo noqday afar kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo laba qoys oo householding waxa afka qalaad lagu yidhaahdo waa afar kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo laba qoys oo u dhiganta shan iyo toban kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo saddex qof shan iyo toban kun shan boqol siddeetan iyo saddex qof bay u dhigantaa daatadaas marka waxay ka sheekeynaysaa kulli qofka xaaladihiisoo dhan barnaamijkiisoo dhan meeshuu ka yimi integrationka hadduu rabo waxoo dhan bay ka sheekeynaysaa waxaana daatadaas ay noqonaysaa waxay muhiim ku noqonaysaa in inta daata la qaado la tuuro keliya wax ma tarayso in hay-aduhuna ay daatadaa ku shaqeeyaan oo masala markay rabaan inay kaamka wax ka qabtaan barnaamij fadhiya oo daatada kaamkaasaan u baahannahay daatadaasaan uga baahannahay barnaamijkaasuu ku saabsanaa barnaamijka maanta goormaad bilowdeen arrintan ururinta barnaamijkan wuxuu soo bilowday labada kun iyo lix iyo tobankii buu ka bilowday garowe bishii saddexaad buu ka bilowday garowe markii la dhammeeyey waxaa loo gudbay gaalkacyo waxaa loo sii gudbay qardho hadda boosaasaa lagu jiraa boosaas weli wuu socdaa axmed cilmi cismaan axmed karaash wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo xog ururinta ka hadlayay ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid wakhti hore laga soo shaqeeyey isagoo eedeyn u soo jeediyey shakhsiyaad uu sheegay in wasaaraddiisa ay ku eedeeyeen waxqabad la-aan
ciddii ka soo shaqaysay oo waaxdatan i d b iskuugu horeyso iyo u n c r tuhriga ay geliyeen waa arrin weyn oo aada iyo aada maxaa irtay runtii loogu farxo bay soo bandhig aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada weyn ay qabteen ama refuji qeybta refujiga hateen ama qeybta barakacyaasha waaxaha wasaaradda iyo u n c r oo wada shaqaynta leh hawsha ay soo bandhigeen aada baan ugu mahadcelinaya runtii aadana ugu faraxsana waxaad muhiimadda ay leedahay waad arki kartaan moogta kuwaa waxay yidhaahaan dowladda ka mid a puntland dowla wasaaraddu ma shaqayso wax ma qabato runtii waxaan odhan karaa iyagaan shaqayn oo shaqadaanay fahamsanayn macnaha markee waxaa laga yaabaa inay hadda shaqa ugu horreysay marka shaqada aanay nooceeda garan karin moogta kuwa noocaas shaqada ayaanay fahamsanayn shaqada iska ororda iyo wareer iyo waali bay moodayaan moogta laakiin shaqada nuxurkeeda baanay fahamsanayn waayo wasaaradda waxaa laga yaabaa soddon sano afartan sano dad usoo shaqaynayay inay inay ku jiraan waa suurtagala waxaa iyo wax la mida inay ka shaqeeyaan marka ma fahmi karo dee qofkii aan aqooni ma aqaan wuxuu shaqo u yaqaan garan mayno moogta aada iyo aada baan maxay ahay toy ugu mahad celinayaa dadka ka soo shaqeeyey waana shaqo dhaxalgala runti oo cid walba u faa'iideynaysa waa laynoo sharaxay waxaanu ku noqonayaa challengekii wixii dhibaatooyinka iyo sidii loo xalili lahaa waxaan jeclahay wixii halkaa ka soo baxay in la xalilo deg deg loo xalilo wixii jaal wixii ah eh, solution in loo helo wasaaradda ayaa sheegtay in guud ahaan tirakoobka ay ka samaynayso puntland balse tan ay tahay tii ugu horreysay ee laga sameeyay garawe maxamed lakimaan radio daljir garawe